bismillahi raxmaan raxiim maanta oo ah sabti koob iyo tobanka juun labada kun iyo koob iyo toban shir ay yeesheen golaha wasiirada oo uu shir guddoominayey ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa looga hadlay arrimo dhowr oo ay ka mid yihiin geeridii naxdinta leeda shalay ku timid wasiirkii arrimaha gudaha iyo amniga qaranka mudaaharaadyadii baryahanba ka dhacayay waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa iyo heshiiskii kambala ugu horrayntii golaha wasiiradu waxay ka tiiraan ka tiiraanyeysan yihiin geeridii naxdinta lahayd ee ku timid marxuum cabdishakuur sheekh xasan faarax wasiirkii arrimaha gudaha iyo amniga qaranka oo ku geeriyooday qarax argagixiso oo oo ay soo qorsheeyeen kooxaha xagjirka ah ee khawaariijta ah ee diidan nabadda dalka golahu waxay tacsi u dirayaan dhammaan shacabka soomaaliyeed qoyskii iyo eheladii uu ka geeriyooday marxuumka qodobka labaad golaha wasiiradu waxay soo dhoweeyeen rabitaankii shacabka soomaaliyeed ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba oo ay ku muujiyeen dareenkooda iyo taageeradooda ay u hayaan ra-iisul wasaare maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo iyo xukuumaddiisa taasoo ah markii ugu horraysay ee taariikhda soomaaliya oo ay shacabka si hagar la'aana u muujiyaan taageeradooda iyo dareenkooda ugu dambayntii ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed waxa uu golaha siiyey warbixin ku saabsan kulamadii iyo heshiiskii kambala kadibna golahu waxay ka doodeen qodobadii heshiiskii kambala waxayna go'aamiyeen arrimahan kow in heshiiska kambala u baahan yahay in la horgeeyo baarlamaanka lana waafajiyo axdiga kumeelgaarka iyo shuruucda dalka u degsan labo iscasilaadda ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisu iyo hirgelinta qodobada kale ee heshiiska kambala waxay ku dhaqangeli karaan oggolaanshaha baarlamaanka soomaaliya golaha wasiiraduna waxay diyaar u yihiin inay aqbalaan go'aanka baarlamaanka saddex golaha wasiiradu waxay weli u arkaan in danta dalka iyo dadka ay ku jirto in muddo hal sano ah dib loo dhigo doorashada madaxda qaranka si xukuumaddu u dhammaystirto howlaha qabyada u ah waxayna diyaar u yihiin inay u adeegaan shacabka soomaaliyeed wada shaqayn buuxdana la yeeshaan hay-adaha dastuuriga ee dalka wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu